runtii aada iyo aad bay maogtay yani aanu ugu faraxsannahay inay noo suurto gashay muddo imika sanad laba sanadood iyo bagax howle aanu ka shaqeynaynay oo aanu kala shaqeynaynay sharaaida batroolka ee heshiisyada nala galay dalka inaanu hawsha anagu imika aada sheegtay aanu saxiixa la galay shirkada jaaniiska aanu qabano dowlad ahaan wasaarad ahaan u qabano hawshaasi waa hawshii berigii hore shirkada ganee la yidhaaho ay bilowday ee hakatay wax lamida wey waxa la yidhaha seismic baa la yidhahaa ama speculative survey seismic survey ayaa la yidhahaa waa sahan guud oo oogada dhulka laga sameynayo wax qodaala ma daarana arrintani waa wejiga ugu horeeya ee moogta lagu bilaabo shidaal baadhista waa sahanka ugu horeeya weeye marka waxa weeye mashiino waaweyn oo gawaari waaweyn oo cagaf oo kale u eeg ayaa dhulka moogta maraya oo moogta dhegeysanaya dhulka dhegeysanaya intay dhulka garaacaan si ay uga gareegayaan dhulka dhegeysanaya macluumaadkaas ayaa la gurayaa oo la fasiraya oo dabeetna la eegaya meelaha loo malayn karo in qodaa laga bilaabi karo marka runtii mashruucaasi aada baanu ugu faraxsanay inaanu anagu mas-uul ka noqon doono oo aanu marka shirkada aanu direct contract la galay oo marka uu noqonayo mashruuc dawladi wase mashruuc dawladi ay hagayso wasaaradda maanta iyo tamarto ay hagayso daytada ama macluumaadka mugti soo kordhaya kasoo baxaya meeshaana ay la wareegiso oo laga iibinayo shirkada ganeel iyo sharaaida kale dalka deganba haddaad noo kala yaro caddaysid bal aad sawir ka yar bixisid shirkadani ma waxbay qodaysaayo shidaal bay soo saaraysaa waa dhinacii qodaalka waayo dad badan baa laga yaba in isweydiiyaan mise waa sahan un
walaal ismaaciil waa arrinta runtii dadku mawti marmar ku confuse garoobi karaan oo is odhan karaan waxa weeye qodaal baa bilaabmay wax riila qodaalo shaqadani ay daaran tahay ma aha shaqadu runta waxay soconaysaa imika wejigan hore blockskan laga shaqeynayo waxay soconaysaa muddo sanada ayay soconaysaa wax kale oo shaqada shaqada waxay noqonaysaa basica gawaarida waaweyn aan kuu sheegay lale vibrators baa la yidhahaa dhulkay vibrate garanaya ma kala dariidinaya dhulka dhul dhegeysi shabaqadaa dhulka kasoo noqosa ayaa la dhegeysanayaa macluumaadkaasa la fasirayaa wax dhuloo la daloolinayaa ma jirto waxa weeye oogada dhulkuun baa la sahaminayaa wax qodaala markaa dabeetana waxa loo gudbayaa uun haddii macluumaadkaa marka la ururiyo ee la fasiro ee dadka khibradka ulisha moogta ay wixii fasiraan ay fahmaan in meelaha qaarkood ay rajo weyn muujinayso in qodaal la bilaabo markaasa wejigaa qodaalka loo loo gudbaya laakiin iminka wax qodaal la yidhahaa kuma jiro shaqada waan gartay n waxaa jiray shirkado hore oo ajnabi a marka hore iman jiray oo arrimahan sahanka qaban jiray n haatan shirkadani ma idinka wasaarad ahaan baa u maamulaya oo waa cid idinka idin hoos timaada oo wasaaradda la shaqaynaysa mise iyaga laftigooda way madax bannaan yihin walal waxa weeye waxay kaga duwan tahay shaqadani waa shaqo wasaaraddu mas-uul ay ka tahay sharikadan chineska ah waxa weeye standard international ayaa ayaanu fidinay wasaaraddana fidaysay waxaana standardku ka gudbay national tender boardka dowladda wilaayada somalilan leedahay dabeetana lix sharikadood baa soo dalbaday lixdii sharikadood shirkada chineska ayaa ku guuleysatay shirkada la yidhaha b g p waa shirikada ugu ballaaran adduunyada shaqada noocan seismiga ama geophysical serviceska qabata adduunyada afar iyo afartan dal bay ka shaqeysaa marka sidaas ay makaranta ayay shaqada ku heshay shaqadan heshiiska waxay la gashay wasaaradda macdanta iyo tamarta jamhuuriyadda somalilan waa shaqo anagu aan hundred percent mas-uul ka nahay waanu xagino oversightkeeda leenahay maamulkeeda leenahay cid kaloo maamulaysa aan anaga ahayna aana jirin marka waxaweye waa shaqo ku eeg wasaaradda macluumaadka lagu qaadaye shaqada kasoo baxaysana waxa weeye waxaa laga iibinaya sharaaga batroolka ee dalka muugta heshiiska kula jira maxaa faa-ida idinka idinku jira inaad maamushaan oo inaad hay-adda intaad tender aad dhigtaan ama qandaraas aad dhigtaan dabeedna shirkado soo codsadaan caalamiya dabeedna aad shirkad qaadataan idinka faaida idinku jirtaa dhinaciina maxay tahay walaalow faa'iido weyn baa laga helayaa maadaama hawshaasi hawl khibrad badan laga kororsan karo ayay noqonaysaa nin khabiirahoo ayaa noo shaqeynaya oo muxuu ahayey soddon sano waxaan saaminka ka shaqeynayo project manager noogu noqonaya ninkaasi anagu noo report garaynayaa wasaaradda qeybta petroleumka ayuu report garaynayaa macluumaad iyo aqoon badan ayaa laga kororsanayaa wasaaradda imika waxay leedahay department petroleumka maamulo shaqadaa ballaadan ee baaxaddaa la runtii khabrad badan ayay ka helayaan maadaama ay iyagu gacanta ku hayaan waan gartay n sacaad wasiir sahan shidaal baad ka hadlaysaa waadna og tahay abaaro badani in dhulka miyiga aad doonaysaa inaad sahanka ka samaysaan ay ka jiraan bal dadka waxaad u fasirtaa sida ay isula jaan qaadi karaan sahankan shidaal ee aad doonaysaan inaad samaysaan iyo abaarahan ka jira dadkii reer guuraaga ahaa u tegeysay
wasaaradda qaybteeda way ka qaadatay waana ka hawl jirtaa ina inuu inta dadka la badbaadi kara la badbaadiyo hawshaasi aanay ana ka gaabsan iyadoo taagto jirto misna waxa weeye waxyaabaha abaaraha inoogu wacan inaan maalinka maanta ruuxay dee ilaahay weeye marku dee roobka ushubi karayo sawarxabaadka maanta roob toontidaa la tukayay somaliland dhan gudaheeda ilahay waxaan insha allah ka bayagan inay midanaasta admoor kelimadiisa u naxariisto taas ilaahay loo ducaysanayay misna waxa weeye de in dadkii wax qabsado oo horumar la gaadho oo biyaheenan ilaahay roobka inoo shubayo moogtahay yani aynimaka markii ka horaadanoo lagu dabaday inaynu hawl ka hawlgalo sidii maalinka maanta aynu isu badbaadin lahayn oo biyaha raxaadka marka inoo shubo aynu qabsan lahayn ayaa muhiima waxaasan dhaqaalay u baahanayaan marka runtii haddii aynu faraha laabno nidaamada waxaweeye waxba ma qabsanayno de waxaweye alaabta alaabteedana way nagu soo socotaa nidaamada runtii waxaan u arkaa waxaweeye wixii horumar ee dhaqaale inoo soo kordhinaya inaynu ka hawlgalno inagoo dadkiina maalinka maanta badbaadinayna shaqada iminka hadday deegaanada abaaruhu ka jiraan ay ka bilaabato kolley xunbay ku gedisaa mid shaqada iska hela biyo yaroo meel loogu shubo xurfad yaroo loo qodo kolley adigu ka dari mayso ayaanu arkaa hawshan inaad dib udhaxday dibudhac ku yimaado waxaweye waxaa dhaqeynaysa suurtageligii wada marka dee mata ay laabantaba ayaa taas suurtagal